bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahintu warsan oysin hamiinka saacdan oo kale ku dhugunsaasa raadiyo warsan markii laku reebo hamiinimada jamaacadee sabtiga hoydaas hamiinimo talaado arbaha galayti taarikhdan iyo keedinta labaatiyo kowga bilaa faraasarada labada kun iyo labaatanka qodobadoo ka barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid aha oo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ku hadalay xaaladiinka damboytay ee cudurka coronavirus barnaamijkiasinka gudbii doona saasaasa waliba barnaamijkaasi inka gudbii doona oo ilaahay karaal nagada wasiirka wasaaradda dekedo iyo badda koonfur galbeed soomaaliya oo kulamo la qaaday odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada ee degmada walaweyn waana kula hadalay sidii amniga lanku shaqaylay barnaamijka ka dheegi doontaan saasaasa waliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagad kulan isla xisaabtan oo la qaaday wasiirada wasaarado qorsheynta iyo caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed barnaamijka ka dheegi doontaan walyaabiyaha kubay kulankaas isla xisaabtanka saasaasa waliba barnaamijkaasi inka gudbii doona maamulka gobolka banaadir oo magaalada muqdisho ka bilaabay buufiyooga sunta dilaasa fayraska cilmi qabatada taasaytoolanka gollay sidii lanka horseedala ee cudurka coronavirus barnaamijkiaasiinka gudbii doona saasaata waliba barnaamijka ka dheegi doontana xildhibaan ibraahim isaaq yarowga ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo bogaadiyey baarlamaanka koonfur galbeed tallaabadiion qaadan mudda kordhinta madaweynaha koonfur galbeed qodobadaas iyo walaagahan isaaidiya barnaamijka ka dheegi doontaan aniga maxamed cabdiraxmaan cabdiliya barnaamijkaasi saarintasiin kula dareersiay dhinac sanaade cabdinaasir axmed meeyo fadhi mar kale mar lamaata ku dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan hamiin faylan kolka kaleeta akhyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanku warbaahinta warsan madaweynada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo weliba usi toddobaadkan wade kulamo isla xisaabtan isla qaadaaya wasiirada wasaarado dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyagoo maalintii saddexaad kulanku waliba isla qaaday wasiirka wasaarada qorsheynta iyo maalgashiga xiriirka caalamiga dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane axmed madow nuunow maxamed iyo sidoo kaleeta wasiirka wasaarada caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane axmed cusmaan jiidow kulankan iyo hay kulan lakala xisaabtamaayo muddada halka sano ee wasaarado dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shaqeeyaan wasiirada walyaabihii iyo obden iyo soo kale qorshayaalka hadda horyaala wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankaas markii ha dhamaaday kureed weliba warbaahinta si wadajiran la hadalana wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee xiriirka caalamiga dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed madow nuunow maxamed iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka axmed cusmaan jiidow iyoona ku warbiyeen kulanka isla xisaabtanka ee luwaaldadan madaweynada dowlad goboleedka koonfur galbeed bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta ay taariikhdu tahay kow iyo labaatanka abriil laba kun iyo laba labaatanka waxaan qayb ka ahaa wasiiradii maalmaha lala xisaabtamayey ka wasaarad ahaan wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha waxaan uga warbixinay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaran waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda sanadkii tegey iyo caqabadaha ay la kulantay wasaaradda iyo waxyaabaha u qorshaysan iyo casharadii aan ka baranay warbixin kooban aan siinay madaxweynaha waxaana ku bogaadinaya madaxweynaha sida mar walba uu ugu soo taagan yahay uuna rabo inuu u dardargeliyo dowladnimadii iyo daahfurnaantii iyo isla xisaabtankii oo qayb ka ah tilaabo horey loo qaadayna ay tahay aada ayaan ugu bogaadinayaa talooyinka iyo isgarabtaag mar walbana na siiyo ka wasiir ahaan waan ku faraxsannahay waana ku taageeraynaa tanna waxay tusaysaa xataa haddii lagu jiro maalmo xasaasi ah oo adduunkii u kala xiran yahay madaxweynaha inuu kasii fikiraayo oona raba in wax loo qabto shacabkii aan u dhaaranay dhammaanteenna si guul ayaana kusoo dhammaatay aadaan ugu faraxsanamadaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo la xisaabtana wasiiradiisa maanta aniga wasiirka caafimaadka nasiiba u yeeshtay in dadka la xisaabtana inaan noqdo madaxweynaha wuxuu na weydiiyey waxaa waaye waxyaalaha wasaaradda ay qabatay wixii qaboweysay wasaaradda iyo sababtay u qaboweysay madaxweynaha waan u sheegnay arrinta kaleed oo na weydiiyey waxaa kamid ahayd arrinta coronavirus ee wasaaradda meeshay mareyso waxaan u sheegnay meesha mareyso waxaan sameynay isbitaal karantiil ee magaalada baydhabo ku yaalo xaafadda lodaag waxaa kale aan u diyaarinay istaalo oo ku yaala degmada afgooye iyo xudur iyo baraawo iyo ceel berde aan rabna inaan sameyno madaxweynihii marka arrintii aan u sheegna waa soo dhaweeyey waxyaalaha kale wasaaradda ay qorsheynaysa sanadka laba kun iyo labaatanka in adeega caafimaadka la horumariyo degmooyin badan la gaarsiiyo degmooyinka sanadkan la gaarsiiye maana degmo kale cusub in la gaarsiiyo isla xisaabtankan waa soo dhaweynayna wasaarad ahaan iyo wasiir ahaan haddii lisweydiinin waxaa adeeg qaba waxaa qabanaysa iyo sababta uqawoweysa iyo caqabadaha ku haysto dowladnimada mala dareemaayo madaxweynihina aada ugu mahadsan yahay garashada u gartay in wasiiradii la xisaabtamo wasiirada maadaama hal sana ay joogaan waxyaalaha ay qabteen in madaxweynihii u sheegaan waxyaalaha ay qawayeen sababta u qawayen madaxweynaha u sheegaan marka aniga wasaaradda caafimaad ahaan waa gudbinay masjidkaas madaxweynahan wuxuu noo ballan qaaday si u dhaqsiyaa badan in uu naga caawin doono waxyaalaha aan qaba weyna sanadka laba kun sagaal iyo toban oo la rabo sanadkan inaan qabano
warshada usbuunyada shaakir shoble shoble haashinew sidee umay may waa digeerka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gorbaaya wed alo wada shukri shaq dhuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinew shaakirtana may ata shaakir way bua warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olo hoosaas abdaaba shugriya isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan haddaa iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti itayadiyo leeyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurmo shahaad nhayna iyo isbuunyo shabshal bana nhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub fat star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadantoo isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ilaan bershooba shiila waxaa koobiyahay siday orjinaal farmadoobaga inka see warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob hanqas horjeedka warshada hadjay dadka koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo yamayba usukiyaale bartamaaga suuqa qudaartada xafiiska la maarnamayba usukiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe am walaay faafahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumiko tumiko boqol saddex iyo seddex eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon ili ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan ikow warshada isbuunyada shaakir shaakir
qaybada hore barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo ku guda jirnaa qeyaaray maamulka koonfur galbeed weliba iyo ku hadalanga xaaladinka damboyte ee cudurka coronavirus iyo dadaalada lanka jara sidii lanka horseeda lahaay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed oo la hadalay warbaahinta iyo weliba use ku warbiyey xaaladinka dambooye iyo kahor ee ka horseedaga cudurka coronavirus iyoona maalintii shalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre usoo fariinandiri maamul goboleedyada dal ku jiran farintaas oo keedinaysay dardargeliyoga kahorseedoga cudurka coronavirus walin wasiirka warfaafinta walbadan ku tilmaamay guddiga kahorseedoga cudurka coronavirus ee dowlad goboleedka koonfur galbeed walyaabihiin qobsoomi
waddankeena soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda waa meelaha ugu badan ee ilaa haatan laga soo sheegay dadka laga helay cudurkan covid nineteen gaar ahaana dhimashana ilaa hadda laga soo tilmaamayo annagoo taa ka duulayna dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada xibnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed waxay sameeyeen guddiyo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ah si guud ahaanba culayska uu leeyahay cudurkan dilaaga ah ee coronavirus looga hortago dadka soomaaliyeed waxaa laga yaabaa in intooda badan aysan aaminsanayn in cudurkan uu yahay dilaa laakiin waxaan aaminsanahay intooda waxbaratay dareemi kartana garan kartana cudurkan dhibaatada uu caalamka ku hayo inay garan karaan inuu yahay cudur dilaaca oon kala eeganaynin midibka qofka diintiisa qoladiisa iyo qabiilkiisa iyo waddanka uu ku nool yahay intaba waa cudur dilaaca oo safmar ah adduunyadana dhibaato badan ku hayo saameyntiisu aad bay u fara badan tahay hadday tahay dhinaca dhaqaalaha amniga iyo siyaasadda intaba wuxuu adduunyada ku keenay in culays badan uu ka soo wajaho adduunyada haddaan dalkeena soomaaliya usoo laabannana si looga hortago cudurkan daawada ugu weyn ay tahay ka hortag in laga wacyigeliyo dadka soomaaliyeed waxay dowladda soomaaliyeed xafiisyada ugu sarreeya dalka ay keeneen istaraatiijiyad wacyigelin oo guud ahaanba dadka soomaaliyeed looga wacyigelinayo sidii cudurkan looga hortegi lahaa oo daawada ugu muhiimsan oo ugu weynna ay tahay ka hortag iyo ka wacyigelin dadka soomaaliyeed sidii ay cudurkan isaga ilaalin lahaayeen waxaan ilaahay u barya ilaankii dhimatay inu ilaahay u naxariisto inta laga soo tilmaamay inay xanuunkan la bukaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala u caafiyo rabbina aan tala saarano subxaanahu wa tacaala ilaahayna aan aan isu dhiibno maadaama aan nahay dad islaam ah aamini karana qadar kasta oo timaada amaba jirtaba sidaa daraaddeed si wacyigelinta dalku ay u noqoto wacyigelin midaysan oo dowladda soomaaliyeed iyo dowladaha xubnaha kale dowladda federaalka soomaaliyeedba fariimaha dadweynaha la gaarsiinayo ay u midoobaan guddiyadii la dhisay waxay ka shaqo bilaabeen gobolladii ama dowlad goboleedyadii ay joogeen koonfur galbeed soomaaliyana guddigii uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafagareyn oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya shaqooyin wanaagsan oo la taaban karo ayay qabteen hadday tahay diyaarinta goobo haddii ilaahay laguma keenee laga helo koonfur galbeed soomaaliya dadka lagu karantiilo iyo cisbitaallo dabcan lagula tacaalo caafimaadkooda qofka uu xanuunkan soo rito annagoo inta badan samaynay waayigelin aada u ballaaran annagoo iskaashanayno gaar ahaan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya oo iskaashanay waxay sameeyeen waayigelin hadday tahay qoraallo hadday tahay in dadkaa si toosa loola hadlo loona marsiiyo warbaahinta dowladda hadday tahay heer federaal iyo heer dowlad goboleed sidoo kalena lagu fahansiin karo luqadda ay dadka reer koonfur galbeed soomaaliya ay wax ku fahmi karaan maalintii shalay toole waxay noo suurta gashay kulan aan isugu nimid wasaaradaha warfaafinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba oo uu shir guddoominayay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdi xayiir maareye oo aan kaga hadlaynay sidii loo heli lahaa fariimo midaysan iyo wacyigelin midaysan iyo xog midaysan oo dalkoo dhanba hal meel laga soo xiganayo iyadoo aada looga fogaanayo wararka been abuurka ah oo la rabo dadka soomaaliyeed in mooralkooda iyo qalbigoodaba lagu dhawaaqo iyadoo ugu dambayntiina uu shirkaas kusoo biiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre oo aada u bogaadiyey guddiyadan heerarka kala duwanah heer dowlad goboleed iyo heer federaalba shaqada wanaagsan ee ay u hayaan dadka soomaaliyeed iyo sida ay isugu xiran yihiin una taagan yihiin u shaqaynta dadkooda xiliyadan lagu jiro duruufaha aadka u adag oo ay dadka soomaaliyeed u baahan yihiin in gacanta loogu hiliyo afkana loogu hiliyo talada iyo tusaalooyinka wanaagsanna loogu heliyo wuxuu nagu bogaadiyey ra-iisul wasaaraha xukuumaddu inaan dadaalkeenna halkaa kasii wadno haddaan ahay wasaaradaha warfaafinta heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo labada xafiis xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliyeed iyo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullahi farmaajo u qaabilsan dhinaca wacyigelinta bulshada waxaan u aragnay in fariimuhu ay noqdaan kuwo muhiima daqiiqad walbana wixii soo dhaco dadka soomaaliyeed laga wacyigeliyo loona sheego halka ay wax marayaan annagoo sidoo kale isla soo qaadnay in si practicalia dadka soomaaliyeed loo tuso waxa dalkooda ka socdo hadday tahay meydadka ay dadka qaarkood aaminsaneen in cudurkan uu dilaa yahay oo la aasayo iyagoo cisbitaallada lagu hayo iyo in la dultago bukaamada uu hayo cudurkan coronavirus codadna laga soo qaado muuqaalna laga soo qaado si ay u garaabaan dadka soomaaliyeed oo weli aaminsan inuusan ahayn cudurkan cudur jiro oo adduunyada dhibaato ku hayo sidaa daraaddeed waxa ugu muhiimsan oo isla soo qaadna waxaa weeye cudurka waa ka dabategid marka uu qofku ka dhaco oo laga daaweeyo iyo ka hortegid intuusan qofka soo gaarin waxaan u aragnay daawada ugu muhiimsan ee ah cudurka covid nneteen inuu yahay wacyigelinta bulshada soomaaliyeed usheegidda waxyaabaha loo baahan yahay inay cudurkan isaga ilaaliyaan iyadoo dowladda federaalka soomaaliyeedna ay gargaar kala duwan soo gaarsiisay guud ahaanba dowlad goboleedyada dalka ka jira sidaa daraaddeed kulamadan waa maalin leh wasaaradaha warfaafinta oo uu shir guddoominaya wasiirka warfaafinta soomaaliyeed mudane maxamed cabdi xayir maareye waxay noqonayaan maalinle wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo heer dowlad goboleedna waxay xogaha dhabta ah oo ku saabsan cudurkan maalinlaha ay la wadaagi doonaan warbaahinta dowladda iyadoo warfidiyeenkana ay si toosa oo maalinlaha ugu gudbin doonaan wasaaradaha warfaafinta heer dowlad goboleed iyo heer federaal intaba sidaa daraaddeed dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waa xilligii kaalmada loo baahnaa waa xilligii la garab istaagi lahaa dadka soomaaliyeed waxaan ognahay isu socodka dadka soomaaliyeed inuu aada u adag yahay dhaqaalihii culays badan uu soo fuulay dadka soomaaliyeed aan ognahay in bishii ramadaan ee haatan bilanaysana culays badan uu ku hayo waxaa noo muhiimsan inay bad qabaan dadkeenna gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed soomaaliya caafimaadna ay kusoo toosaan si berrito culaysyada jiro looga baxo laakiin cudurkan ay kari waayeen adduunyada dadkii dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo horumar ahaanba ka sarreeyey waddamada africa ayaa xakamayn laba maalintii ugu yaraan jiro intaa leeg ay ka dhimanaysaa culimada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed oo aan ognahay marka duruufaha noocaan ay yimaadaan doorka ay ka qaataan garab istaagga dadka soomaaliyeed intuba inay qayb ka noqdaan wacyigelinta bulshada una istaagaan kana xoreeyaan cudurkan dalkooda hareer istaagaan hay-adaha ammaanka guud ahaanba kuwa koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalku intuba inta marxaladahan lagu jiro waxay si dhow oola shaqeeyaan hay-adaha loo xil saaray ka hortagga ama ka wacyigelinta cudurkan coronavirus ayagana waxaan ka codsanaynaa inay hareer istaagaan amarada ay dowladda dhexe iyo wasaaradaha caafimaadku ay soo gudbinayaan ay sidooda u fuliyaan sidaa daraaddeed dadka soomaaliyeed duruufaha noocaana markay dhacaan islaam baynu nahay ilaahay aan isu dhiibno annaguna aan iskaashanno bishii barakaysan baana nagu soo aadana dadka masaakiinta ah dhibanayaasha ood horeba u caawin jirteenna duruufahan maanta jira way ka weyn yihiin kuwii hore in si toosa loo garab istaago loona caawiyo adeerkaas
adduunyadu horumartay adeegyadii la foobahay abtirsiimadii oo in ilaha ku burqidaayaan asliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeyse adigona hormuud telecomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaad tahaatay hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaano online ee waqti kas higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbid en hakadaana haddana aan walbelee iddaa iyo xafiiska online ku kiiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeegyo fara badan isin sheeshal duban usbugoy han kulisho has daba roogaan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa kihirinaw hormuud telecom soomaaliya habsaman shaqeeyawka adeegyo hormuud hal ilama ma ee koy baroy hana kumid eh halkunkiin dareeriyo adiin an dhigreeb adeega mobilka prepaid and postpaid adeegya internetka taleefanka ikan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e t c plus adeega postmail nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my s m s intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahin intaasdaad kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
weli qaybagii hore barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dariirtan akhyaaray midowda iskuullada nidaamiga magaalada baydhabo iyo walibayo ku hadalenga sida uusan noqdi doono imtixaanaadka sana dugsiyeedka labada kun tomiyo sagaalka ilaa labada kun iyo labaatanka maadaama fasax iyo ka jiran ardayda walkabaradaas guud ahaan dalka soomaaliya si fasaxaas iyo galan biley maarse ee haddaa dhammaatay kureed markii koyti obsada khatarta cudurka coronavirus ustaad cali cadow oo ee afhayeenka midowda dugsiyada nidaamiga magaalada baydhabo iyousa ka tilmaamay qiimaynta imtixaanaadka in iyo eto too duruuf iyo sheenti oo laku fursado waaye kureed markii dalka soomaaliya laku helay cudurka coronavirus weliba sidoo kaleeta afhayeenka midooda dugsiyada nidaamiga ee magaalada baydhabo isfarin indiray waalidiinta ardaydii oo dhigadaas iskuulaadkaasi toy soonanka baaqi in waalidiintiiyo fududeeyaan tasiilaadka ardayda xiliga fasaxga iyo ka jiran taasoose sheegay in macalimiintiiyo iyin haanu ka tiirsan tasiilaadka yar ee lagu qaado ardayda dhigadaas iskuulaadka
maywal yar bayaanka isan dhegeysateen dhabarhaasi fadeyha si annagada bayaanka ko rasme e oo inlaha ku taladay oo usan rasmiisi dadka inka kalsoonadan iyama in raasiyaha dhowrka kelimood dhowrka kelimaana raasiyaw bayaanka maya reer baydhabow may ogdiina la socotaana bilimaarsa dhatiyatu man isiyeedshe ini la fasaxay iskoolada muddo tumayshan maalmood elan gobodi tumayshanta maalmoodii oo la dhararaa dadka dheerta hatana ilaa amar dambe la eri amar dambegii silan layaa banaayay hatana la eri may la eraayo aslanbo wal hiri sana dugsiyeedka dhon hirimi la eri taasoo runtii wal macquul ahoo dadka dhomba kaganaca koran daraadieena sheentii cudura jara cudurka inkastoo hadda baydhowlanka aragna laakiin may la eraayo olbeentisa lagu rooree dadkii mas-uuliyadaas humbaarsanaayay mayba sheeganaha ini oo ku horseedow sheeyey cudurkaas ama waqaayadiis ata ini oo tutuugsiga iyo bulshooyinka iyo inaskooyka la yaraaya marka tiyaa may kaliftay ha tan isin dhomba ogdiino saameyn oo dhini kastaba taabati iyo sheenti kulijeena langlanghaaysadoo hibalo waaweelile rawma leeh wal ilaahay amarshay ahoo oo may leerahay langna lanka eedanu marka akhiiran sidii siinba ku dhegeysateen warbaahinta sina dugsiyeedkii intis badan laha qaadadii ilaa sida imtixaan laha mari inka yaraan imtixaankii shahrigahaayi imtixaankii nisfigahaayi imtixaankii shahrigahaayi damba kaleed maylay la sugaayay ha kii inka dambeey nihaayiga la sugaay bilo i walaaqo yaraa ku dhimanaayeen bilo maarsa oo madaas la fasaxay iyo abriil iyo may dhatiya yaa imtixaanka aakhiralcaamka dhiijari si siinba ogdiin marka may baa la go-aamiyey ha in oo lan qiimay halkaas imtixaan oo kan ka dambeeya eh dhammaan fasalada arrinteedahayti wal iska rahi ay la ernay unuga walba makasa walaay kasaay waa bihilmaamay intum bilood fasaxaga la geliye may la qiimay ay la ernay may ku daranaaha kuhumaaha haddii la era uso siyeed bilood todoba bilood hadhi kadaay fasalkii sheylay roogay sana damba fasalkii alla kanagadae waa ku daran iyo kuhun si taasa nindheena marka halka imtixaan dhimanaay dambeey ini oo lan qiimaya la go-aansadii waana saasa lan aragay xal mayka hoos jirta markuu arrinteeda haytay haddaba jiidasay dadkii dowlad wal siyaasa aan la hayna oo iskooladii bulshadii ka tiirsanaayeen waalidiintii waljuhdi joohaayay oo dhidig joohaayay awlaadiyo dhiibayeen lay ka tiirsanaayeen haddii la era wal shaltabi oo shaltabkaasi oon horan shaltaba la era barri miilahna iska nagadawma leh markasi taasi nindhiina waalidiinta si xishmad leh maylanka wargeliyey lan sheegay ini oo bilahaas hortubiyo dhiibi jaren an heri jarna walay oon dhiibayana onajay fasalka ninku guduba fasal dambe sano dambe seeda lay hayti ila imtixaanka hoob la galoob saas lay haytay wal kala goone masheenane marka ini oo si kalsooni eh oo kalbanaawan eh oo niisame eh ini oo ka dhiiban walaagii oo yaraayo oo khidmad ahaay yaan sheegana insha allahu tacaala ilaahay garabkin gala culays isku jara laakiin wal kasto ada go-aansato in ada weela ada go-aansato ilaahay kiin fudusaaya marka taasna yaa ka dhiirigeliyay insha allahu bulshada oo ka hirin iskoolada midowga ilaahay idan shay ilaahay may ku tuugana cudurkan la sheega in ilaahay noo wareejiye sanadka sana dugsiyeedka cusub in ilaahay niideesii nabadgeli iyo iyo fiyaawan iyo caafimaad markii iidaan mahadsantiin jazaakum allahu khayran aylaskadha dhignay dad walan ogaayne masasado bershe anfa fikira oo kale ayna naganay dad sharaf leh runtii eed iyo sharafan leh dadka bulshada reer baydhow marka insha allahu ini oo doogaas bayaankaas oo midowgaha ku bahi ini oo dhegir nugul ka dhegansada doonanoo sifay lan ajiibo doonana eedan rajeeye إذا أنا أمهسنتين جزاكم الله خير والسلام عليكم
qayb uga dhex barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo hasle deerna khiyaaray guddoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo weliba uu sidaafuray ololihii inka horeeyey ee la kubuufiyow sunto ka horseeda safaafoga cudurka coronavirus kaas oo khatar weyn ka hayay bulshada soomaaliyeed iyoona dalka soomaaliya ku mid nagday dalalka eed inkafaafiya cudurka coronavirus
gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha kale iyo meediyaha dhammaantiin assalaamu calaykum sidaa kadib caawa waxaan ka qayb galay daafuurkii buufinta magaalada sida aad ka wada warqabtiin adduunka waxaa saameeyey cudur saqmareen ah oo la yidhaahdo covid nineteen cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go-aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay bandow in yacni la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka banaadir oo lagu soo buuxiyey jermis dalayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay way soconaysaa habeenadan insha allahu tacaala inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka covid nineteen ayay socod ayuu socon doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo wacyigelinta bulshada gaadiidka ambalansiga ah dadka loo tababaray badbaadinta dadka iyo qaabkii yacni ay ugu sheegi lahaayeen dadka sidii looga hortegi lahaa ama ka hortagga caabuqa covid nineteen dhammaan dadaaladaas socda ayuu qayb ka yahay hawshan buufinta ee caawa la bilaabay waxaan rajaynayaa marka insha allahu tacaalaa dadaalada faraha badan ee isbarbar socda baralalka ah in insha allahu ujeedooyinkii laga lahaa oo ah bulsho caafimaad qabta inay banaadir hesho ayaan rajaynaya in lagu gaaro biidn illah waxaanu soo jeednaaho marka waxay tahay inaan bulshadeenna aan gaarsiino caafimaad qab iyo nabad qab iyo nadaafad intaasaan rabi inaan idhaahdo wabilahi towfiiq wasalam
weli barnaamijkaana kulanku warsan qaybasha dhex iyo dhugansugaysan wasiirka wasaaradda dekeda iyo badda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cumar axmed aadan sandheere iyo soo kaleeta kusimaha guddoomiyaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose mudane cabdulaahi maxamed koosto iyo weliba iyo kulun laqaadenga qaybo shalgadisan ee bulshada degmadaasi tee walaweyn iyoona wasiirka dekeda iyo badda dowlad goboleedka koonfur galbeed waddooyinkan dambeeyba ku sugnaaya degmadaasi walaweyn ee gobolka shabeellada hoose meelaas oo ku dareertay waanwaanta qabiilo dego degmadaas oo iska dagaaleen welina wasiirka kulamada bulshadu salaqaadi ku mid ahayay ururka haweenka degmada walaweyn odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka iyo maamulka degmada walaweyn wasiirka weliba kula hadalay sidii bulshada degmada walaweyn iyo in la shaqeey lahaayeen maamulka degmada walaweyn waana lanku dheerada lahay walyaabo amniga qalqalgeliyo mas-uuliyiinta kulankaas kula qayb galeen iyo wasiirka iyo ku hadaleen kulamada geegi iyo shalay ka qabsoomay degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose haddii marka oo hooyada ixtiraam gaal alkeeda dhibsha badada nin kastoo dacaysan oo muraadkii hala naga ku dacaysan lambarkoo hooyada nin kastoo hooyada iskacaasina khasaaray marka maanta wasiir cumar axmed wasiirka dekada igaadeedka badda koonfur galbeed oo ayaanta xaalad nabadgelya ninkarooyi iyo waa codsadeen in isla kulamo hooyooyinka asigoo in badan oo ka celceliye in la diyaariyo hooyooyinka degmada walaweyn si usila kulamo sidaa daraadiye oo maadaama oo labadan bari nayla joogo xaalad amni dartee nayla joogo una ma imbaahanayne hoosaaka jirnay ubadkaynaba kormiinkanay saddex guddoomiyaasana mareen guddoomiyaha hadda kan oo naftayn roonahay oo nootabahay iyo sadiniinkahay lama meelba malnii ogahay haddana tii unfadaana iriidan jiifna ilaahay afkaasnuun ku beeri ilaahay adana kisheen khayr badanaasin rajeeyaan intii khayrka niila jecel had tan kale an la maayto ma inbaahana un inay unoqolnanin dhiso dinaankaas si aragnaysa ka halgagnay hooyooyinka haawa xaaji mahmuud eenow iyo si la halgagnay ururka hooyooyinka ahayni haddana ma arag jirna orientationka inay qol unuku lahaano fidhiki lahaano meel kasta ku fadheen wal allaal waliyo xisaabiyi qabni kaas boobare qabni hooyo qabni xisaabiyi lahayni xaafidaan qabni gudoomiye iyo gudiye qabni hadda wal un hadda meel una fuulna male hooyayaal oo masaakiin iyo xaafida una isku dhimidooyaan wal un aan qabadaan mal una meel mahaysa tan kale meel una fadheena kikoodna kishirna laniinki kooyo gudi iyo gudoomiye ninki kooyaan wasiiro xildhibaana lena wal un madaxweynii lena wal un aan lahayna male koonfur galbeed intaasna maayku roodne geega geega abshirtan ilaahayna waafaji ini milnana siiyo oo intii laku daaro hataa ku meel gaar ah furaayana gacantana nin saaro waagii bari inay alna waayna garabkiin siin taagana maamulkaa garab taagana amnigaa garab taagana ilaahay haddii raalikana wasiirkaa garab taagana
degmadaadii oo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaa ku leeyahay xasiiska obel ayuu ku waa kuu furan yahay annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan adiga iyo laba doonad kale idinla shaqaynayno waxaan ku shaqayn doonaa awaamiirtiina oo waxaa kaloo ku dadaali doonaa labada degmada walweyn maadaama idinka aad qeyb badan ka qaadateen oo aad ku dadaasheen maanta heer oo la dhihi karo walweyn wixii xumaa way ka soo kabatay ayaad soo gaarsiiseen annagana insha allahu qeybteena waan sii dhammaystirayna gudoomiyaana kaaga mahad celiyo soo dhaweynta xafiiskaada noogu samaysay nabadoonka nabadoonkaada waaye nabadoono kale magaalada waa jiraan inaad wada shaqaysaan loo soo jeesta nabadgelyada iyo horumarka magaalada magaaladan waxaan u baahannaha qof kastoo soomaaliya ku noolaado nabad ugu noolaado ka shaqaysto beer ka fasho nabadoon dhaqanka gacanta inaad garbaha midig iyo kaaga jira kula shaqeeyaan kaa rabnaa waa mahadsantihiin waxaan leeyahay mabruub gudoomiye shaqada aa qabatay koonfur galbeed u sheegayna koonfur galbeeday walaweyn waa dhaqaaqday horey u socotay bifadli costo anigu wasiir ah shaqo ku heli degmada laakiin degmada ninka wada ninkaa waa waa kaaga mahad celinaynaa hore u soco mudane cabdicasiis walaweyn aada u jecel yahay marow yimid haddana waan soo noqonaya waa imaanaya sababtaa waa dad isku xiran aada iska warqaba is muxuu ahaa walaalaysanaya waxaan idinka rabnaa marka hooyooyinka in maamulkaas soo hadda yimid lala shaqeeyo waa codsi waxaana rabnaa in maamulka asi naftiisa il gaara idin yeesho hooyada xafiis laga furo wada shaqayn toos ay dhacdo hadda qofaa shaqaynayo lagamana warqabayo macquul maaha qofkii shaqeeya waa in laga warqabaa marka haddaan nahay koonfur galbeed waxaan aada u riisigelinaa hooyooyinka wasaaradda hooyooyinkaa jirto wasaaradda waa idinku soo xiraayaa saminaaraa la aadaa kama qayb gashaan waa ogahay inaad muhiim noo tihiin oo la-aantii nabadgelye ahaato horumar ahaato aysa soconayn hadday hooyo jirin waa idinkugu yeerna in iswaraysano isxog waraysano midda labaadna waxay ahayd magaalada waxaa yimid xoogaa isbedel yar oo maamul ahaa yimid in maamulka cusbaanay aad isheeg isbarataan
waa mahadsantihiin anaga iyo maamulkeen iyo odayaasheen iyo milatarigeen iyo booliskeen dhammaanteen oo isku kaashanaynaa ummadda markii ay iskaashato insha allah maamulkeeda iyo odayaasheeda iyo dadka dhaqanka degmada iyo shacabka hareerada walaweyn sidoodan waa nabad jecel yihiin insha allahu tacaala nabadaasna kolley waa ka wada shaqaynaynaa meel fiicanaan gaarsiin doona haddii ilaahay nafta noogu simo maamulkeen iyo odayaasheen waxaan isku ognahay wada jir iyo gacmohol isqabsado iyo wada shaqayn wa-an dhammaantiin waa idin salaamaa
ogaahin ogaahin ogaahinka dareerka waalidiintii ardayda dhikadaasa midowga dugsiyada nidaamiga ee beledkum baydhabo ujeedo bayaanka kubaya midowga dugsiyada nidaamiga beredkum baydhabo oo shalhe macrifa alqalam salaaxudiin baydhabo iskuul macruuf albashaa'ir macmuur alabraar ramadaan alcayn baydhabo janaay alfursaan mujamac kuweyti alhidaaya ridwaan dhammaan dugsiyadun un ha sheegni ardayda dhikadaas waalidiintii omayba ka warjiriyaahayna midowga dugsiyada nidaamiga beredkum baydhabo shuruudowun ha dareer imtixaankii dhii lahay sana dugsiyeedka lamaada kun tumi isagaalka lamaada kun iyo labaatanka mayba nagada doone koolad iimeeyaw natiijada fasalada koowaad ilaa i tumi i koowaad mayba lahadhajii doone tumanka meey lamaada kun iyo labaatanka arday walbo mayba lukufaday in usubii qarashaadka iskoolka ka hor inta la handhajin natiijada fiirmagoone ardaygii buuyi shuruudo korkaxusun mayba qaado doone warqada midowga ee fasalon gudubowka walaayo faahfaahin intaas dheer mayba kula xiriiri kortaana maamulada midowga iskuulaadka nidaamiga ee beledkun baydhabo maybaana wargadunka saxiixina guddoomiyaha midowga dugsiyada nidaamiga ee beledkun baydhabo ustaad muxdiin shariif isaaqa mahadsantiin
qaybgadan barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo aslideerna qeeray xildhibaan ibraahim isaaq yiro oo kumid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya waana deegaan doorashada seeta magaalada baydhabo iyo weliba uu soo boogaadiyey go-aanka xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo shalay muddadan ku kordhiyeen madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen welina xildhibaanku sheegay in tilaabadan iyo tilaabadii inkafay lahayd iyo qaadan xildhibaanada cusuban ee baarlamaanka koonfur galbeed tan iyo markiyo la dooraday
bismi illahi raxmaan raxiim hambalyo iyo bogaadin waxaan leeyahay baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya muxuu ahaa go-aan taariikhi a gaaray taas oo ay ku simahayaan ama isla ekaysiinayaan doorashada xilli doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka runtii arrintaasi waxay tahay arrin aad iyo aad u wanaagsan oo ammaan iyo bogaadin leh maxaa yeelay waxay ahaayeen koonfur galbeed dowlad goboleedka kuli keliya ee baarlamaankooda iyo madaxweynahooda isku wakti aan la dooranin dowlad goboleedyada kale ee dalka dhammaantood doorashada madaxweynaha iyo doorashada baarlamaanka waa isku wakti si isku mid ah hal mar hal muddo doorasho ama xilli doorasho ayaa jirto dowladda federaalka sidoo kale baarlamaanka iyo muxuu ahaa laanta fulinta madaxweynaha waa isku wakti markii baarlamaanka la doorto ayaa madaxweynahana ay dooranayaan la dooranaya dowlad goboleedyada kale oo dhanna saas waaye koonfur galbeed runtii waxay ahayd way ka duwaneed waxayna ku timid arrintaas dhismihii bilowga ahaa ee aasaaska maamulka koonfur galbeed lagu aasaasay ayaa waxay ahayd baarlamaan ma jirin oo waxaa lagu bilaabay in madaxweynaha erge ay doorato oo taas ay ku bilaabato markaas kadib baa loo howlgalay sidii oo lagu dhisi lahaa baarlamaan lagu dhisi lahaa oo runtii aad iyo aad u ahayd arrin adag inuu baarlamaanka dhismo maxaa yeelay qaabka wax loo qaybsanaayo iyo qaabka muxuu ah deegaanka dadka wada degan ay ku wada qanacsan yihiin in la helo waxay ahayd arrin adag marka guushii way bilaabatay waxaa dhineed oo keli ah in muxuu ahaa baarlamaankii iyo madaxweynihii doorashadoodii isku mar ay noqoto maadaama loo bedelay oo sharcigan ay ku qoran tahay dastuurkooda ay ku qoran tahay in madaxweynaha ay dooranayaan baarlamaanka madaxweynaha hadda jiran uu yahay madaxweyne baarlamaan doortay oo baarlamaankii soo doortay uu yahay waxaa loo baahan yahay baarlamaanka isagana in ay isku wakti noqdaan doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka arrintaasi arrin ummadda inay ogaadaan loo baahan yahay waaye wax kaleoo ziyaadaha koonfur galbeed kama dhicin oo waxaa ka dhacday isla simid muxuu aha mudaxilaadka muddo doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka arrin aad u fiican waayo baarlamaanka koonfur galbeed waa ku hambalayaynaya inay arrintaas fahmeen oo muxuu ahaa xil iska saareen oo go'aamadoodii ugu horreeyey markay miisaaniyadooda ansixiyeen kadib ay ka dhigaan iyada oo duruuf adag ay jirto oo xilligii muxuu ahaa lais ilaalinayay oo muxuu ahaa social distance ama kala fogaanshihii loo baahnay la joogo oo cudurka coronavirus allaha naga haaye laga digtoon yahay inay iyadoo tallaabooyinkaasna fulinayo ay isku imaadeen oo go-aanka dhaxalgalka ee taariikhiga ay gaareen runtii waa ku hambalayaynaya madaxweynahana hogaamintiisii waa way fiican tahay waxaan leeyahay dulqaad iyo waxaa loo baahan yahay isu wada socod iyo wadajir baa loo baahan yahay baarlamaanka iyo hay-adaha fulinta inay isku wakti yihiin isla xisaabtankoodana muxuu ahaa uu joogto yahay oo iskormeeraan muxuu ahaa wax loo baahan yahay waaye go-aanka kaleo runtii aan hambalyaynaayo oon fursaddan ugu faa'iidaysanayo baarlamaankan cusub u gaaray waxaa waaye doorashadii guddoonkoodii guddoomiyaha ay doorteen waa guddoomiye muxuu ahaa waaye araga aqoon leh oo ku jiro runtii muxuu ahaa ragga farakutiriska ah ee soomaaliyeed oo aqoonta durugsan leh oo muxuu ahaa waa nin dhakhtar ah oo b h d ah oo qoraa ah oo muxuu ahaa baare ah oo cilmi baaris badan sameeyey oo ragga soomaaliya ay ku tashato ugu horeeyo ka mid ah waaye guddoomiyahoodana muxuu ahaa xulka ay sameeyeen waa ku bogaadinaya waan ugu hambalyaynayaa maantana go-aankii labaad buu ahaa oo ay gaaraan hambalyo dadaala halkaas ka sii wada isku duubnaada muxuu ahaa deegaanka sidii loo horumarin lahay ku dadaala bulshada sidii loo taageeri lahay ku dadaala dhaqaalo fiican sidii wadanka uu ku heli lahay oo isku filnaasho loo gaari lahay ku dadaala waxaan leeyahay hambalyo hambalyo wadajirka meel lagu gaaraa cudurkii iyo aafada allaha naga haayo aaran wanaagsan oo fiican oo caafimaad wato ayaan ilaah ka baryaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
guud ahaan akhyaara barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdullaahi sinsaaran sisinkulo darisa ee dhinac sanaadana gacan ku jeysada cabdinaasir axmed mayo weliba sinkugu tabaana sidaas iyo ammaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu